gudoomiye ku-xigeen gaarimaha bulshada degmada kismaayo najiib bare salaad ayaa daahfuray kulan muhiim ah oo lagu qiimeynayay tayada iyo nadaafadda degmada kismaayo kulanka ayaa diiradda lagu saaray bilicda magaalada faydhowrka iyo sidoo kale ka qaybgalka bulshada ee horumarka deegaanka waxaa lagu soo bandhigay kulanka intii uu socday qorshayaal wax ku ool ah oo lagu horumarinayo nadaafadda guud ee magaalada kismaayo gudoomiye ku-xigeenka waxa uu shacabka ku booriyey in ay door muuqda ka qaataan ilaalinta nadaafadda si loo helo magaalo nadiif ah islamarkaana caafimaad leh agaasimaha arrimaha bulshada ee degmada kismaayo farxaan maxamuude faarax ayaa sheegay in tallaabadan ay qayb ka tahay horumarinta bilicda magaalada isagoo bulshada ugu baaqay in ay ka fogaadaan ku shubista qashinka waddooyinka rabna hadduu ilaa yidhaahdo bulshadeenna inaan ka shaqeyno badqabkeeda tiimkan saake aan u madlansannahay ama aa aragteen oo fadhiyo meesha waa tiimkii fayodhoorkii iyo nadaafaddii ee magaalada fayodhoorkaasi wuxuu in badan caawin doonaa bulshada wuxuu la shaqeyn doonaa bulshada wuxuu ka taxadari doonaa in bulshadeenna ay helaan badqab iyadoo oo la fiirinayo waxyaalaha dhacay oo magaalada ku jiro hadday raashin yihiin hadday cabitaan yihiin haddii ay yihiin maqaaxidaha nadaafadahood nadaafadooda ee low tahay haddii tiimka shaqeynayo oo maqaaxyaha sida waytarada aysan dharki lagu habboonaa ama madaxgeliska aysan wadan iyadana tiimkan uu ka shaqeyn doona hadduu ilaa yidhaahdo halkan waxaa uga faa'idaysanayaa in bulshadeenna ganacsatada ah heerarkooda kala duwan ay ka digtoonaadaan ee fiiriyaan waxa ay u adeegayaan inay bulshadooda tahay ilaahayna uga cabsadaan qofka ganacsiga hadduu bulshadiisa u adeegayo waa inuu siiyaa wax badqabkiisa iyo caafimaadkiisa iyo noloshiisa waxtar u ah ma aha inuu isaga cudur u keena dhibaato u keena ma aha waxaan rajeynayaa in arrintaas laga digtoonaado laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay labayo tobanka bishii julaay toddobaad labada kun labaatan iyo shanta tiimkani wuu idman yahay wuuna howlgeli doonaa ciddii marka lagu arkaan insha allah waxay mutaysan doontaa in sharciga wuxuu ka qabo lagu fuliyo ganaax iyo xarig inta ka horeysa waxaan rajeyneynaa in loo dhega nuglaado amarada kasoo baxayo dowladda hoose degmada kismaayo iyadoo habraacyo loo sameeyey ganaaxa iyo shuruucda xariga ah insha allah waxaan rajeynaa in laga digtoonaado muwaadiniinteenna gaar ahaan ganacsatada inay ka digtoonaadaan tiimkeenna waxaan faraynaa insha allah inay ugu adeegaan si mutadawacnimo ah bulshadooda waa dad isku xilqaamay waa dad dhalinyaro ah waa dad aqoon-yahano ah rag iyo dumar iskugu jiro